bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wالsalaamu calىa rasuuli اllah salى allahu عalayhi wعalى aalihi wصaxbihi wslem allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa can ibni cumara cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala الnabiyu nebigu waxa uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam lanaa anaka waxa uu nagu yidhi lamaa rajaca markii nebigu uu ka soo noqday min alaxzaab ay min ghaswati alaxzaab duulaankii gaalada isa soo gaashaan buuraysatay ama isa soo bahaysatay lagu qaaday markii uu ka soo noqday ayaa rasuulku waxa uu nagu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yusalliyanna yaanu ku tukanin axadun qofna alcasra salaada casar ilaa fii bani qurayda nimankaa yahuudeed ee reer bani quraydo la yidhaa dhexdooda mooye meel kale yuu ku tukan fa adraka waxa uu soo haleelay bacduhum barhkood alcasra salaaddii casar waxa uu soo haleelay ama fa adraka bacdahum barhkood waxa soo haleelay alcasru casarkiibaa ku soo haleelay fi ariiqi waddada dhexdeedii iyagoo weli jidkiisii hayoon reer bani quraydo gaadhin faqaala bacduhum dabeed barhkood waxay yidhaahdeen saxaabadii laa nusallii tukan mayno xataa na'tiyahaa ilaa aan u tagno reer bani qurayda yacnii reer bani quraydaynu u tagnoynu gaadhno mooyaane tukan mayno ayaa barhkood yidhaahdeen ilaa rasuulkaa yidhi midkiinayu casar tukan ilaa fii bani qurayda reer bani qurayda mooyaane wa qaala bacduhum barhkoodna waxay yidhahdeen saxaabadii bal nusallii iska dhaafinaynaan tukane waynu tukanaynaa lam yurad laynagama doonin minaa inaga daalika arrinkaasoo inaynu salaadii ka tagno ilaa wakhtigeedu baxo marka waa majhuul marka laga cabiro lam yurad haddii musamo laga cabirana lam yurid minaa daalika nebigu kaa inagama doonin fadukira dabeed waa loo sheegay daalika arrinkaasi linabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam falam yucanif ma canaana nebigu waaxidan mid minhum iyaga ka mida labadii qolo midna ma canaana nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam haada alxadiid waxa uu tilmaamayaa ghaswadii la odhan jiray ghaswatu alaxzaab ama ghaswatu alkhandaq labadaba waa lagu magacaabaa waana markii ay gaaladu isku soo bahaysteen ee isa soo gaashaan buuraysteen si ay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo madiinaba ay weerar ballaadhan ugu soo qaadaan dabeed madiine ay waxa weeyaan ee ku wareegeen oo xisaarka ay ku sameeyeen markii axsaabtaas ayse soo bahaysatay dee nebigiiyo asxaabtiisuna waa ku baxeen si ay madiine u difaacaan gaaladana isaga celiyaan marka ghaswatu laxsaab waxaa loogu magac daray dee waayo gaaladaa isa soo bahaysatay ghaswatulkhandaqna waxaa loogu magacaabaa waayo waxa weeyaan god weyn ama khandaq baa lagu wareejiyey madiine oo dhan si waxa weeyaan socodka gaalada loogu hakiyey iyo fardahoogoo halkaa aanay uga soo tallaabin oo biishaarati salmaan alfarisi taladiisa ahayd isagu uu ku taliyey khandaqaasaa madiine lagu wareejiyey difaac ahaan oo godkaa weyne laqoda lagu wareejiyey sidaa darteed baa ghaswatulkhandaqna waa lagu idlaaqa marka calaa kullin gaaladii ilaahay waa jabiyo waa kuwii halkii ka noqday iyadoon gacanba la yskula tegin oon dagaal ballaarani dhicin ayaa ilaahay junuudiisa u diray wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu raadkoodii baanay dib uga noqdeen marka ay gaaladii jabeen ee ay dib u noqdeen ee rasuulkuna uu ka soo noqonayay dee ghaswatulaxsaab ee madiine uu ku soo socday ayaa malaku jibriil baa dee loo soo diro u waxyoodoo u sheegay nimankii reer banu qurayda ballantii inay ka baxeen nimankani waxay ahaayeen firqa ama koox yahuud ka mid ahoo nebigana ballan kula jira ballantii waa buriyeen oo markay gaaladii isa soo gaashaan buuraystay arkeen ay yidhahdeen alla ilaah maanta maxamed iyo asxaabtiisiiba laga takhallusayaaye idinkuna dhinac kaga biiroo gaaladiibay garab iyo gaashaanba u noqdeen markaa jibriil baa ku yidhi waxa weeyaan dagaalkii ma dhammaana nimankaa ku baxa markii loo waxyooday nebiga arrinkaas ayuu rasuulkana ku yidhi qofkiina yuu salaada casar ku tukan ilaa fii bani qurayda nimankaa oo la gaadho dhexdooda mooye meel kale ha ku hakanina saxaabadii waa dhaqaaqeen iyagoo amarka nebiga fulinaya sala allahu calayhi wasalam waxaa dhacday markaa saxaabadii dee iyagoo dariiqii ku jira ayaa salaadii casar soo gaadhay way iskhilaafeen marka barhkood waxay yidhaahdeen nebigu inagama doonayn salaadda inaynu wakhtigeeda ka bixinno eh macnihii iyo muraadku wuxuu ahaa un alxahu cala alisticjaali waalmubaadara waxaa laynagu boorinayuun degdega iyo in hore loo socdo eh dee salaada wakhtigeeda ka saara looma jeedin marka iyagu halkay kusoo gaadhay salaadii ee waddadii ayay ku tukadeen barhkoodna waxay idhaahdeen may nebigu waxau ihi laa yusaliyanna axadun ilcasra ilaa fii bani qurayda eh halkaa meelaan ahayn ku tukan mayno oo muraadka nebigu wuxuu ahaa xaqiiqa ahaan reer bani qurayda in la gaadho ee macnuhu degdeguun ma ahayne amarku sidaa uu ku cadyahay buu inaga doonaya oo halkaa meelaan ahayn inaan lagu tukan markaa tukan mayno ilaa aanu gaadhno reer bani qurayda saasaa salaada dee wakhtigeedii uu kaga baxay oo ay kaga saareen nebiga markii arrinkii loo sheegay midna ma canaanan halkan culimmadu markaa waxay ka qaataan waxaa la yidhaha ikhtilaafu alafhaam iyadoo nasku uu mid yahay oo aayaddu mid tahay oo xadiidku mid yahay ayaa culimmadu naska fahamkii iyo wixii laga qaatay ay ku kala duwanaanayaan waana sababta dee madaahibta afartii ay u kala duduwan yihiin oo dee wa kulluhu min rasuulillaahi multamisun mid walba isagoo rasuulka alla uun wax ka soo qaadanaya haddana fahamkii iyo istimbaadkii xukumkii lagala soo baxay naska ayaa sheekhba uu si u fahmay marka waa khilaaf xagga fahamka ah ee naskii iyo xadiidkii waa isku mid oo mid walba xadiidkii unbuu haystaa marka haddaba culimmadu halkan waxay ka qaataan ruuxa mujtahidka ah ee dadaalay ee awooddiisu intay leekayd aan waxba la hadhin yacni ilaaba ilaa kama dhalanayso inuu musiib yaho xaqii u asiibay wuu khaldami karaa laakiin waxa uun ka dhalanaysa kol hadduu ijtihaaday waa ma'juuro dee ijtihaadkiisu waa daa'irun bayna ajrin wa ajrayn ama labun buu helayaa ajar ama hal ajar oo xadiidkii nabiga ayay soo qaateen culimmadu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraan waida ijtahada fa akhta'a falahu ajrun waaxid yacni xaakimkii wa xukumaayey markuu ijtihaaduu dadaalo dee caalimka fatwoonaya ama qofka mas'alo ka hadlaya yacni waa xukun min alaxkaam oo xukumku kii dadku waxay isku qabsadaan lagu kala saarayo un maahee masalada sharciga ee laga warramayaana waa xukum sharci ah markaa ruuxii xukumkii marka uu ku dadaalo ee uu asiibo xaqii dee laba ajar buu leeyahy ajarkii dadaalkiisa iyo ajarka inuu xaqii asiibay haddii isagoo dadaalay uu khaldamayna ajarkii dadaalkiisa waa leeyahay khati'iisuna waa makfuur hal ajarna weliba waa leeyahy marka waxaa laga qaadanayaa dee falam yucanif waaxida minhum oo kulluhum ma'juuruun laakiin kulluhum musiibuun laga qaadan maayo dhammaantood waa ma'juuriinoo waa dadaaleen kii dhexda ku tukaday iyo kii bani qurayda ku tukadayba laakiin taasi ka dhalan mayso kulligood inay wada saxnaayeene saxdu mid bay noqon kartaa labadii caalimee dadaalayna waa sidaa dee mid unbaa saxsanaan karaa labadooduba waa ma'juur laakiin haddana xagga isaabada dee alxaqu waaxidun laa yatacadad xaqu waa midunoo ma tiroobo oo ma farabato walidaalika culimmadu iminka waaqicadan ama mas'aladan waxay yidhaahdeen dee xagga sawaabka waxaa xigay kuwa xadiidka macnihiisa eegay ee lafdiga keliya aan eegin oo labada qolo qolona waxaa la yidhi waxay eegeen daahiru lafdi lafdiga daahirkiisu sidii uu ku caddaa uun ha ku tukanina bani qurayde mooye meel kale lafdigaa unbay ku dhageen waana kuwa yidhi ku tukan mayno annaku bani qurayde mooyaane xataa cishaayiga haddaanu gaadhno qolana waxay tidhi maya naska waxaa la eegayaa maqsadka iyo macaanida looga jeeday iyo ujeeddadii muraadkaa la eegayaaye lafdigan mujaradkaa la eegi maayo oo muraadku muxuu ahaa degdega uun waynu degdegaynaa laakiin halkay inagu soo gaadhaba waa ku tukanaynaa xagga sawaabka markaa waxa xigay qoladaa macnaha iyo muraadka eega ee lafdiga keliya aan eegin laakiin labada qolo qolana ma canaanan dee nebigu waayo qolo walba intii awooddeed ahayd waa dadaashay oo xirsi iyo dadaal badan ayaa ay samaysay laakiin canaan la-aantu waxay culimmadu yidhaahdeen kama dhalanayso dee inaan cidi qaldamin oo ruuxu isagoo khata ku dhacay oo sawaabkii seegay baa haddana aanu noqonayn qof la canaanto oo waayo isagu waa ijtihaaday marka shanawaaniguba xaashida hoose wuxuu ku odhanayaa walaa daliila fi dalika calaa isaabati kulli mujtahidin lianna nabiya sala allahu calayhi wasalam lam yusarix biisaabati طaa'ifatayni bal taraka tacniifahumaa walaa khilaafa fi tarki tacniifi اlmujtahidi wain akhطa'a idaa badala wuscahu waxa uu odhanayaa yacni arrintan daliil uguma sugna mid kastoo ijtihaada inuu musiib yahay oo markaa in la yidhaha kullu mujtahidin musiibun waa qaacido qaldan kullu mujtahid waa ma'juur haddii la yidhaha qofka adawaatulijtihaadka haya u qalma ee caalimka ah waa sax huwa daa'irun bayna ajrin wa ajrayn laakiin kullu mujtahidin musiibun lama odhan karo waayo isagoo dadaalay buu qaldami karaa marka wuxuu shanawaanigu odhanayaa daliil uguma sugna xadiidkan mujtahid kastaa inuu isaabe yani musiib yahay oo uu asiibayo waayo nebigu ma caddayn labada qoloba inay asiibeen oy saxsanaayeen taa ma caddayn laakiin wuxuu ka tegun canaantoodii farqi baana u dhaxeeya inaan qofka la canaanan oo la yidhaha adigu waajibkaagii waad gudatay iyo waxa weeyaan dee in la yidhaahdo waad saxan tahay farqibaa u dhexeeya isagoo qaldamay baa la odhan karaa waxa weeyaan lagu canaanan maayo aduu xilkaagii waad gudatay markaa sheekhu waxa uhi wain akhta'a xataa hadduu qaldamo idaa badala wuscahu xataa haddii uu qaldamo haddii isagu intii awooddiisa karaankiisii uu guto dee waxa weeyaan canaan ma leh walow haba qaldame eh marka calaa kullin waxa uun xadiidka laga qaadanayaa in ikhtilaafu lafhaam wax la ydhaa uu dhici karo oo saxaabadii rasuulkaba dhexdooda uu ka dhacay ahlulcilmiga qaarkoodna waxay idhaahdaan dadka ahlu daahirka ee lafdiga daahirkiisa uun ku dhega salafkoodu waa saxaabada xadiidka daahirkiisii lafdigii uun ku dhegay dadka ahlulmacaaniga ee lafdiga unan ku dhegina macaanida uun waxa weeyaan ictibaariye istimbaadka macnaha muraadka halka lagala soo baxayana waxaa salaf u ah saxaabada kale ee waxa weeyaan dee iyagu macnihii u fiirsadiyo muraadkii ee lafdigii uunan ku dhegin ayaa hormood u ah waxa weeyaan ay ku dayanayaan markaa ibnu xajarna fatxulbaariga waxa uu ka odhanaya waxaasilu maa waqaca fi hadihi اlqisa ana bacda aلصaxaaba xamaluu اnahya calى xaqiiqatihi walam yubaaluu bikhuruuji اlwaqti tarjiixan lلnahyi الثaani calى اlnahyi اlأwal wahuwa tarku taأkhiiri الصalaati can waqtiha wاstadalluu bijawaazi الtaأkhiiri liman اshtaqala bamri اlxarbi binadiiri ma waqaca fi tilka اlayaam bاlkhandaq fajawazuu an yakuna dalika caama fi kuli shugli yatacalaqu bamri اlxarbi walaa siyamaa wazamaanu zamaanu tashriic hadalkaa khulaasadiis waxa weeye inuu odhanayo ibnu xajar fatxulbaariga xaasilka iyo gebagabada iyo gobo-da qisadan ku sugan waxa weeye in saxaabadii qaarkood ay ku xambaareen nahyiga laa yusalliyana axadun ilcasra ila fii bani qurayda xaqiiqadiisay ku xambaareen lafdigaa sida ka muuqata dan iyo muraadna kamay gelina umay aaba yeelin wakhtiga xilligiisii ka baxay wakhtigii salaadee baxayey iyagoo nahyigaa dambe ka xoog yacni ka rajaxay uu ka sarraysiiyey nahyigii hore ee salaadda wakhtigeeda ayaan laga saarin waxay ka xoog badiyeen ooy ka rajaxeen nahyigan dambe ee ha ku tukanina ilaa fii bani qurayda xataa wakhtigu haba baxee waxa kaley u cuskadeen inay salaaddii dib u dhigi karaan oo dib uu dhigi karo qofkii ku mashquula arrinka dagaalka iyo jihaadka waxa kaley u cuskadeen ee wixii dhacay maalmaha khandaq waa ghaswatulaxsaabka ama ghaswatulkhandaqe oo wixii dhacay muxuu ahaa dee nebiga iyo saxaabadiisa gaaladii waa mashquuliyeen maalintaa ilaa salaadii casar wakhtigeedii u dhacay oo cadeediiba ay dhacday markaa nebigu sala allahu alay wasalam waa kiilaha malaa allahu qubuurahum buyuutahum naara shaqaluuna can isalaati alwustaa xataa qaabat ishamsu nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi guryahooda iyo xabaalahoodaba naar allaha ka buuxiye way naga shuqliyeen salaadii fadliga badnayd waa salaada casare ilaa cadeedii ay dhacdo marka maadaama maalintaaba yani mashquulkii xarbiga iyo jihaadku uu sababay in salaada wakhtigeedii laga saaro ilaa cadeedii ay dhacday waxay yidhahdeen tanna waa la miduna waa caam oo maalintaasun gaarkumay ahayn yowmulkhandaq gaar ahaan maadaama wakhtigu wakhtigii jidaynta iyo tashriica uu ahaayo dee rasuulka waxyigu ku soo degayo taasi markaa waa qoladii hore ee lafdiga uun eegtay macnaha xaggiisa aan daymoon والبعض الآخر حمل النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة قلد كلنا waxay nahyiga ku xambaareen xaqiiqadiisan ka muuqato waxaan ahaynoo in lagaga kinaayoonayo oo lagu sarbeebayo uun boorin iyo degdeg loo degdega xagga bani qurayda ee lafdiga daahirkiisa aan loo jeedin waqad istadalla bihi ljumhuuru calaa aadami ta'hiimi man ijtahada لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين فلو كان هناك إثم لعنف من أثم وxaa kaloo جمهوuر العلماء u deliishaday buu yihi iبن xaجaر xadiidkan in qofka اجتihaada halka اجتihaadkiisu uu gaadhsiiye sax iyo qaladba kuu doona ha noqdee inaanu ku dembaabayn oon lagu dembi xukminayn waayo nebigu labadii qolo qolona ma canaanan dembi hadduu halkaa jirana cidda dembaabtay waa canaanan lahaa ee ma daayeen nebigu sala allahu calayhi wasalam marka calaa kullin yacni wuxuu tilmaamayaa un xaafidku labada qolo dee qolo walba inay ijtihaadeen oo saynu horeba u tilmaannay qolona ay lafdigii uun eegeen qolona ay macnaha eegeen walow qolada macnaha eegtay ee salaadda wakhtigeedii aan ka saarini xagga sawaabka haba xigaani can anasin anas waxaa laga wariyey qaali inuu yihi kaana waxau ahaa rasuululaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam laa yaqduu midaanka lihin yowmaalfitri afurka maalintiisa yacni maalinta ramadaan laga afurayo waa ciidalfitridii eh maalintaa ramadaan laga afurayo ciidulfitrida rasuulku waxau ahaa mid aan kallihin oon xagga salaada ciidda u kallihin oon u kicin xataa yaakula ilaa u cuno tamaraatin midho timira ilaa u sii cuno wa canhu anas waxaa laga wariyey min ariiqin haanin ariiq labaad lagaga wariyey waya'kuluhunna wuu cuni jiray nebigu timirtaa xabadaha timirta ah waa cuni jiray witraa iyagoo tiro isdhiman ah tiro aan isku buuxina kala dhiman oo witri ah ayaa u cuni jiroo dee saddex ama shan ama toddoba ama sagaal ama yacni aduu tiro iskala dhiman oo witri ah ayaa u cuni jiray xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa in maalinta ciidulfitrida aanuu u bixi jirin musallaha ilaa uu horta midhar timira sii cuno weliba tiro kala dhiman marka yacni timirtaa uu sii cunayo yacni cillada uu cunayaa ma wax macquulatulmacnaa oo la garan karaa mise waa tacabudi uun culimadu waxay dhaha mee waa macquulatulmacnaa waa wax macnaha iyo maqsadkeeda la garan karo oo ilan awaamirta iyo arrimaha uu nebigu samaynayo qaarkood baa tacabudi maxdiga ah cibaadaysi laynagu addoonsaday uun oo xikmaddii aanay inoo muuqan ruuxuna wixii la amray ama hadiga nebigu yahay ha garto xikmadda iyo macnaha iyo amayuu garane mar walba wuxuu ku khasbanyay dee inuu qaatou fuliyo laakiin waxyaabaha qaarkoodna xikamka iyo macnaha ku jira waa la garanaya qaarkoodna waa ka qarsoomayaan dadka wax walbana dee lahu xikma xikmad la-aan ma aha laakiin qad taclam waqad tajhal marka waa macquulatulmacnaa bay yidhaahdeen oo arrintani xikmaddeedu oo waxa weeyaan si aan loo moodin weli soonkii inuu xidhiidhsan yahay ilan soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan maalmood ayaa la soo maray oo la soomanaa oo subxii waxba afka aan la saarayn marka haddii dadku ay kalihi lahaayeen iyagoon waxba afka saarin dee tan lafteedu inay soomkii sii raacsantoon aroortii waxba la cuni karayn ayaa la moodi lahaa mooditaanka iyo wahmigaasi si aanu u dhicin loo caddeeyo afurka iyo soonkii maanta inaanu jirin ayaa ruuxu inuu afka wax sii geliyo timirahaas ay waxa weeyaan u tahay shay sunno ah oo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu jideeyey waya'kuluhunna witraa tiro kala dhiman buu cuni jiray oo yacni waxa weeyaan dee tirada witrida waxay culimmadu yidhahdeen shanawaanigu hoosta wuxuu ka odhanayaa waa ishaaratan ila alwaxdaaniya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxdaaniyadiisa in allaha witrun yuxibu lwitra taa iyadoo la milicsanayo ama waxa weeyaan la ictibaarinayo oo taa la tixgelinayo ayaa tiro kala dhiman uu uga dhigi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam can ibni cabbaasin cabdilaahi bni cabaas waxaa laga wariyey can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi mal camalu camal ma ahaanin fii ayaamin maalma dhexdood la camal falaa afdala mid ka fadli badan ma ahaanin minhaa acmaasha mid ka fadli badan ma ahaanin fii haadihi minhaa acmaasha la sameeyo kama fadli badna fii haadihi maalmahani dhexdooda yacni camal wanaagsan oo maalmo la sameeyaa kama fadli badna camalka la sameeyo maalmahan oo macnaha maalmahan camalka la sameeyaa ka fadli badan camalka maalmaha kale la sameeyo oo halkan waxaa la yidhaahdaa waa tafdiilu alcamali calaa nafsihi biictibaarayn camalkii saalixaa laftiisii baa la kala fadilayaa laba siyaabood marka loo eego oo biictibaarihi fii haadihi alayaam iyo biictibaarihi fii saa'iri alayaam ayaa la kala fadilayaa oo camalka wanaagsani ama salaad ha noqdo ama soom ha noqdo ama sadaqa ha noqdo ama dikri ha noqdo ama qur'aan ha noqdo camalka wanaagsan oo dhammi maalmahan la tilmaamayo in la sameeyo ayuu kaga fadli badan yahay maalmaha ka soo hadhay marka maalmaha oo dhan camalka saalixi waa faadil wuxuuse kusii fadli badan yahay maalmahani la ishaarayo fii haadihi oo maalmahani waa kuwee khilaaf baa ku jira laakiin qowlka raajixee xoogga badan waxa weeye inay tahay cashru dilxija waayo riwaayaadka xadiidka qaarkood bay ku soo aroortay min haadihi alcashri tobankani dilxija markaa dee riwaayadaasi waxay xoojinaysaa maalmahan faadilkaee camalku uu fadli badan yahay la tilmaamayaa waa cashru dilxija waa tobanka maalmood ee dulxijo ugu horeeya waana kuwii ilaahay ku dhaartay walayaalin cashrin yacni sida axadu tafaasiir ay tilmaamayaan marka ayaamu dilxija inay yihiin baa ugu fadli badan ee cashru dilxija baan ujeedaa waxaa kaloo sii xoojinaya nebiga waxaa ka ansaxay sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi afdalu ayaami dunyaa ayaamu alcashri maalmaha adduunyo waxa ugu fadli badan maalmahan tobankii dilxijo ugu horeeya culimmadu markaa haddana waxay isku khilaafaan waaye cashru lawaakhir min ramadaan oo fadli badan loo sheegayo fawaa'id fara badan iyo cashru dilxija oo iyagana fadaa'il iyo fawaa'id fara badan loo sheegay iyomaa mudan marka culimmada qaarkood waxay ku kulmiyeen marka ayaamaha sanadkao dhan la eego min xaysu alayaam xagga maalmaha waxa ugu mudan kulligood isku wada dar ramadaan iyo keyrkoodba oo tobanka maalmood oo dilxijo ugu horeeya waayo maalintii layaabka badnayd ee carafa ayaa ku jirta marka ayaamaha sanadka laga eego min xaysu layaali xagga habeenadana waxa ugu fadli badan alcashru alawaakhiru min ramadaan tobanka u dambeeya bisha ramadaan waayo waxa ku jirta habeenkii leylatulqadriga ee khayru min alfi shahr saddex iyo siddeetan sannadood ka badan cibaadada la sameeyo cibaadadeedu ay ka mudnayd kana sarraysay markaa saasay ku kulmiyaan xagga habeenadana waa cashru alawaakhiri min ramadaan xagga maalmahana waa cashru dilxija oo waxa weeyaan maalmaha dulxijo ayaa ka mudan xagga maalmaha marka laga eego marka rasuulku waxau ihi mal camalu camal ma ahaanin fii ayaamin waa maadii xijaaziyadahayd sida laysa u camal falaysa marka mal camalu camal ma ahaanin fii ayaamin maalmo dhexdood la camal falo afdala mid ka fadli badan ma ahaanin camalkaasi minhaa acmaasha fii haadihi maalmahani dhexdooda la sameeyo maalmahee tobanka dilxijo uga horeeya yacnii camal maalmo la sameeyaa ma ahaanin mid ka mudan ka maalmahan la sameeyo ee ka maalmahan la sameeyaa ugu mudan muraadku waa intaa qaaluu waxay yidhahdeen walaljihaadu jihaadna miyaanu ka fadli badnayn rasuulkii allow qaala wuxuu yihi walaljihaadu jihaadna kama fadli badna ilaa rajulu nin mooyaane kaasoo kharaja baxay yukhaatiru isagoo biimaynaya binafsihi naftiisa iyo wamaalihi maalkiisaba labadaba khatar gelinaya nin naftiisi iyo maalkiisiiba biimeeyo dagaal ugu baxay isagoo khatar geliya mooyaane oo dabeed falam yarjic aan la soo noqon bishayin waxbaba oo kuna soo dhintay xoolihiisiina kusoo baabi'een oo naf iyo maaltoona kasoo noqon marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa dee fadliga maalmahani ay leeyihiin wax ka mudani ma jiro ninkan mooyaane alla ilaahay ninkan camalkiisunbaa ka mudan camal maalmaha la sameeyo waxa uun ka mudan oo laga sarraysiin karaa ninkan camalkiisa wax kaloo lala sima ama laga sarraysiyaa ma jiro waayo maxaa looga sarraysiyaa ninkan waxaa la tilmaamayaa fadiilada uu jihaad leeyahay nin naftiisa huray oo bixiyey wax fudud ma aha haddii waxa uu ku bixiyey xaqii ilaahay dartii uu yahay wax waloo naf lagu bixiya ilaa ajarkan laguma hele kaasise waa ka mudan yahay markaa dee jihaad halkuu joogo ayay taasi tilmaamaysa culimada qaar waxay yidhahdeen markaa falam yarjic bishayin xaggii maalkaa loo jeeda isagii waa iska soo noqdee xoolihiisii baanu waxba kala soo noqon laakiin sida saxiixa waxa weeyaan shanawaanina hoostaba uu ku tilmaamayo maadaama bishayin ay tahay nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuuma wixii lasoo sheegay waxba ka reebi maysa nakiradani waayo siyaaq nafyi bay dhacday markaa naftii ula baxay iyo maalkii ula baxay midna lama soo noqon waa ku dhintay xoolihiisina way ku baabi'een kaasaa markaa ajarkiisu halkaa uu taagan yahay oo aanu fududayn wa can ibni cumara cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana nabiyu nabigu waxau ahaa sala allahu calayhi wasalam yusallii kii tukada fi safari safarka dhexdiisa kii ku tukaduu ahaa calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa ayuu ku tukan jiray daabadda ama hashiisa kolba waxa uu saaran yahay xayu tawajahad meel alla meeshay ula jeedsato bihi isaga ama qiblada ha noqoto amayay noqonin meel alla meeshay ula jeedsato socotada markuu yahay gaadiidkiisu ku dul tukan jiray yuumiu xaal uu ishaarayo imaaan ishaaro oo xaale oo damiirka yusaliida oo nebiga ah yacnii nebigu raaxiladiisa waa ku tukan jiray yuumiu xaal uu tilmaamayo huwa nebigu imaaan tilmaamid iyo ishaaro oo marka uu rukuucayo ama uu sujuudayo dee madaxa uun sidaa ugu ishaaraya ilan wejigii dhulka la dhigi maayo laakiin gaadiidkii ma saaran yihi madaxuunbuu rukuucdii ku ishaaraya sujuuddiina way ka yaro hooseynaysaa uun tilmaantii marka yuumiu imaan waa taas salaat alleyli waa mafcuulkii yusaliida ilan wuxuu tukanaye lama tilmaamine yacni raaxiladiisuu ku tukan jiray meel alle meeshay ula jeedsatay isagoo tilmaamaya oo ishaaraya maxay salaataleyli salaada habeenkii de qiyaamuleylkii ayuu ku tukan jiray ila alfaraa'ida farallada mooyaane oo wayuutiru waa ku witriyeysan jiray calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisuu ku witriyeysan jiray hada alxadiid wuxuu tilmaamayaa marka qofku uu socoto yahay gaadiidna uu saaran yahay gaadiidku dee markaa waxa weeyaan wuxuu doono ha noqdo dee markaa haddii faras iyo waxa weeyaan awr iyo dameer iyo la fuulayey iminkana wixii la fuulaba diyaarad iyo gaadhiba dee waa raaxil oo waa gaadiid marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa uun nebigu sala allahu calayh wasalam markuu socotada yahay gaadiidkiisa korkiisuu ku sunnaysan jiray muraadku waa intaa salaatuleylkuna kuma qaydna ee waxa weeyaan sunnayaashii ama maalintii ha noqotee ama habeenkii ha noqotee salaada sunnada ah waayo ila alfaraa'ida wixii salaad sunno ah gaadiidkiisa korkiisuu ku sunnaysan jiray marka hore waxay culimmadu yidhaahdeen qiblada waa inuu gaadiidkii u jeediyo oo allaahu akbar takbiiratulixraamkii qibladuu ku xidhanaya dabeed waa dhaqaajinaya meeshay doontaha u jeedsata qiblada ama hayr alqibla eh sidaasuu ku sunnaysan ee ku dhammaysanaya marka waa markay suurtagal u tahay qofkii haddaanu gaadiidkiiba isagu wadin gaadhiga ama diyaaradda ilan ma jeedjeedin karee salaadiina ay sunno tahay xaggaa wuu jeeduunbuu xidhanayaa saasaanu ku dhammaysanaya sunnadii laakiin faralkii gaadiidkii waa laga degayaa oo qibladaa loo tukanayaa taa lafteedu culimmadu waxay yidhaahdeen waa markay awooddiisa tahay fattaqullaha ma statactu oo hadduu isagii gaadhigii wato ama raaxiladiisiiba ay tahay dee sidan rasuulka oo kale sala allahu caleyh wasalam uu gaadiidkiisii saaran yahay dee intuu ka deguu qiblada u jeedsanayaa faralka haddiise isagoo aanu wadin suurtagalna aanay ahayn aan loona joojinayn sidaa uu yahay buu xidhanayaa meeshuu doono markaa ula jeedsade fattaqullaha mastadactu iyadoo faralkii ah yuumiu iimaan waynu tilmaanno waa xaalatu rukuuci wasujuud laakiin yakuunu sujuudu akhfada min arukuuci waa in ishaarada sujuudu ka hoosayso ta rukuucda labadaba sidanun dee ha odhane rukuucdii hadduu sidaa u ishaaro dee sujuuddiina waa inay ka hoosayso marka qadarka u suurtagal ah waa inuu madaxii hoosu foorariyo de isagoo iska taagan un hadduu saa yaro yidhaah dee maaha waa inuu inta awooddiisa ah isku daya sidii rukuucda inuu madaxa hoosu foorariyo sujuuddana ka sii hoosaysiiyo marka calaa kullin waxaa laga qaadanayaa uun ruuxu gaadiidka uu saaran yahay korkiisa inuu ku sunnaysan karo sunnada marka uu socotadaya habeen iyo maalinba meel alla meeshuu doono gaadiidku ha ula jeedsado marka hore hadday suurtagal u noqoto qiblada inuu u xidho waa u xidhanayaa hadday u suurtogeli weydana siduu yuu ku xidhanaya waxaa kaloo yani waxa weeyaan halkan laga qaadanayaa ibnu cumar oo kale hadalka uu yidhi low kuntu musabixan fi safari la atmamtu ilan waa su-aal iman karta mar haddii la socoteeyo dee faral mooye sunnadii way dhacaysee waa sidee haddana sunnaysigani iyadoo socoto uu rasuulku yahay sala allahu caleyh wasalam ibnu cumarna waata laga soo wariyey inuu yidhi low kuntu musabixan fi safari la atmamtu haddaan socoto ku sunnaysanayo salaada faralkaan dhammaystiri lahaa faralkiibaaban gaabiye sidaan u sunnaysan marka taa culimmadu waxay kaga jawaabaan oo tilmaamaan in looga jeedo sunnaha uu nebigu ka tegi jiray sunnadana ay tahay in laga tago waa rawaatibulmaktuuba salaada faralka ah sunnayaashii rawaatibtii qabliga ahayd iyo kuwii bacdiga ahaa waayo sunnayaal joogto ah oo caado ah oo macnaha dee si joogtaa uu nebigu u samayn jiray oo salaadaha faralka ah qaarna ka horeeyaan qaarna ka dambeeyaan fadli badanna ku soo arooraa jira rawaatibtaasi kol haddii la socoteeyo way hadhayaan laakiin sunnayaasha uu nebigu aanu ka tegi jirin laa fii safarin walaa xadarin socoto iyo nagaaditoona waa witridaa salaatuleylka iyo witridaa iyo sunnada salaada subax labada ragcadood ee fajriga ka horeeya iyo salaatuleylka iyo witridaas nebigu sala allahu calayhi wasalam kama tegi jirin laa fii safarin walaa fii xadarin ta xadiidku tilmaamayaana waa taa ee rawaatibtii kale ma tukan jirin in la tukadaana sunno ma aha waayo dee faralkiibaaba la gaabiye rawaatibna hadalkeeda baddaa can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allaahu canhu rabbi raalliha ka noqday qaala inuu yihi qaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa taquumu saacatu saacadda qiyaama kici mayso oo dhici mayso xataa yuqbada ilaa la qabto alcilmu cilmigii ilaa la qabto yacnii qabashada cilmiguna waa ina soo martay oo qabdu lcilmi biqabdi alculamaa xadiidkii cabdillahi bni camr bni alcaas dee rasuulku sala allahu caleyh wasalam waa kii yidhi ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min alcibaad walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman ama xataa idaa lam yabqa caalimun itakhada annaasu ru'uusan juhaala faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu nebigu sala allahu calayh wasalam waa ka yidhi ilaahay cilmiga kuma qabto yacni siibid u laabtii culimada uun ka siibaya iyagoo nooloo jooga sidaa cilmiga rabbi uma qabto wuxuuse cilmiga u qaadaa ama u qabtaa dadkii xambaarsanaa inuu qabto oo nafta ka qaado oo culimmadu ay dhintaan ilaa marka aanu caalimba reebin rabbi ee culimmadii dhammaadaan ay dadkii madax ka yeeshaan kuwa juhaala oo wax magarato ah dabeed cilmi la'aan dadka ay ugu fatwoodaan iyagii ay hallaabaan dadkana ay halleeyaan marka xataa yuqbad alcilmu ilaa cilmiga la qabto biqabdi lculamaa de cilmigii ku yaraado oo watakura zalaazilu dhulgariiryaduna ay bataan azalaazil oo wayataqaarab azamaanu wakhtigiina uu isku soo dhowaado waxay culimmadu ku xambaareen bimacnaa qilati albaraka wa dahaabi faa'idati wakhtigu waa wakhtigii maalintu waa maalintii bishu waa bishii sanadku waa sanadkii laakiin barakadiisii baa yaraanaysa faa'iidadiisii baa yaraanaysa maalintii baa dhammaanaysa adoon waxba qabsan maalintaad wax fara badan qabsan jirtay ayaa adigoon tallaaboba qaadin waxa weeyaan gabalkii dhacaya marka waxay ku xambaareen calaa qilati barakati zamaani wa dahaabi faa'idatihi sida xaashiyada shanawaaniga ku sugan barakadii baa yaraanaysa oo watadhar alfitanu fitantuna ilaa ay fara badato oo wayakhura alharju dilka dee dulmigiina uu farabato wahuwa harjigu alqatlu waa dilka eh dilkuna uu farabato xataa yakhura almaalu ilaa maalkii u bato oo xataada waxa ku bannaan inay noqoto haayatan lilharji kahratu lharjiga inay haayo u noqoto oo yacnii saacaddii qiyaamo dhici maysa ilaa dilku bato ilaa goormuu dilkii badanayaa xataa yakhura almaalu fayafiida ilaa xoolihii intay bataan ay fatahaanoo wax qaataba la waayo oo kol haddii dilkii u bato dee xoolihiiba wax daba socda ama raadiya ama qaata ama aqbalaba dee waa la waayayaa ama way yaraanayaan ilaan raggii iyo dadkii ku tartamayaba waa kan waxa weeyaan dilkii ku batay marka xataada haayo waa marka laga dhigo waxaa kaloo bannaan xataa yakhurada in lagu cadfo xataa yuqbadadii hore oo mactuuf bilaa caatifa waana asluub carabi oo fasiixa in shayga mactuufkaa caatifka xarafkii ku xidhi lahaa jumlada hore in laga gooyo oo loo soo qadaro dee markaana waxay noqonaysaa uun kuwa horey ku cadfanto watadhara ay yani soo ifbaxda alfitanu fitanti oo yakhura alharju dilkii uu bato wahuwa alqatlu weeyaan dilka harjigu waa qatliga eh xataa yakhura wa xataa yakhura iyo ilaa uu bato almaalu maalkiina uu bato oo fayafiido markaa dee uu fataho yakhuradii haddii lagu cadfo ama fayafiidu markaa dee uu bato waa fatahaya oo macnaha dee waxa weeyaan sidii biyo fatahay oo kale faruhu ka baxaya waa fara badanaya weeyaan muraadkiiyo macnuhu xadiidkana waxa uu tilmaamay min ashraadi saaca saacadda qiyaame calaamadaheega wax ka mid ah yacnii wax dhacay iyo waxyaabo aan dhicinba dee calaamado fara badan bay saacaddu leedahay kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn kuwo dhacay iyo kuwo aan dhicin oo la sugayo kuwo bilaabmay oo laakiin weli aan wada dhicin oon wada dhammaystirmin marka dee horta qabashada cilmiga waa min ashraadi saaca in culimada dhimashadoodu badato waana wax muuqda oo dee calamun min aclaami saaca waa astaan ka mid a astaamihii saacadda dhulgariiradu ay bataan waa inaka aragnay kharaabka iyo baaba ah meelo badan oo dunida ah ka dhaca wakhtigii isku soo dhowaado macnaha barakadii laga qaado waynu arkaynaa maanta awqaadu dee xaalkeedu sida uu yahay fitankii ay soo ifbaxaan oo dil iyo dulmi iyo dhac iyo dhib oo dhan u farabato oo dilkuna uu fitankaasun ka mid yahay oo waa khusuusun bacda cumuum yacnii fitanka guud ahaan iyadoo loo tilmaamay ayaa gaar ahaanna dilka loo ishaaray sida uu usii daran yahay isaga dhibkiisa usii badan yahay ilaa markaa xoolihiina ay bataan oo ay waxa weeyaan dee fatahaan oo qofkii wax sadaqadii ka aqbalaba uu waayo marka waa min ashraadi saaca oo tilmaamaya dee saacaddii inay dhowdahay oo aanay dheerayn wa can cabdilaahi bni camrin cabdilaahi bni camr bni alcaas waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala lii waxa igu yidhi aniga annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalame alam ukhbar war miyaan la iiga warramin oon la ii sheegin cabdilaahi ow annaka adigu taquumu leyla habeenkii inaad kacdo habeen oo dhan aad taagan tahay oo watasuumu nahaara maalintiina aad soonto maalin oo dhan soonkana aad dabada isugu xidho taa miyaan la ii sheegin qultu waxaan ku yidhi buu yidhi cabdilaahi bnu camar innii anigu afcalu waan sameeyaa daalika arrinkaas haa waxaa la yidhi cabdilaahi bnu camar isagoo aroos oo guursaday ayaa haddana mashquulka iyo siduu cibaadada iyo soomka ugu mamanaa u jeclaa wax kaleba aanu u danaynayn haweenaydii caruusada ahayd xaggeedaba ma dayin ilaa dee aabbihii ay gaadhay aabbihiina uu nebiga sala allahu caleyh wasalam u sheegay rasuulkiina uu yidhi war sidaa miyaad samaysaa waxay tilmaamaysaa dee dee ladada iyo cibaadada dhadhankuu ku qabayo halkay taagnayd qaala markaa qultu waxaan idhi buu yidhi cabdilaahi bnu camar innii afcalu daalika haa arrintaa waan sameeyaa qaala nebigu wuxuu ku yidhi fa innaka haddaba adigu idaa facalta haddii aad samayso daalika arrinkaa hajamad caynuka ishaadu way guri god bay geli oo qofka marka nafaqadarra ku dhacdo ee uu daciifo indhihiisu god wax ka soo jeedo kale noqdaano dee waa waxa weeyaan waxaa ka tegaysa nafaqadii iyo qoyaankii daishiiba angegaysa oo god gelaysa markaa wuxuu yidhi cabdilaahu haddaad sidaa samaysa ishaadu way guri oo god bay geli wa nafihad nafsuka naftaaduna way daciifi oo way daali wa inna linafsika naftaadu waxay ku leedahay caleyka korkaaga xaqan xaq baa ugu sugnaaday ee xaqeeda sii waliahlika ehelkaagana waxa u sugan caleyka korkaaga ugu sugan xaqan xaq ee xaq sii oo haddaba siduu u xaq siinayaa tafsiilun bacda ijmaalin ila mid walba xaq sii waa mujmal duuduuban laakiin siduu u xaq siinayaa waa tan oo dee mar wuu soomayaa oo xaqii ilaahay ayuu hormarinayaa mar wuu iska afurayaa oo dee naftiiyo ehelkiibuu xaq siinaya mar habeenkii wuu kacayaa oo xaqii ilaahay buu xurmaynayaa dee marna waa iska seexanaya naftiibuu xaq siinaya markaa siduu u xaq siinayaa loo faahfaahinaya nebigu markaa wuxuu ku yidhi fa sum soom ay bacdal ayaami maalmaha qaarkoode wa aftir iska afur bacdal ayaam maalmaha qaarkoodna iska afur wa qum kac ay bacdal leyli habeenka berhkii dee kac wa nam seexo bacdahu laakhar berhkiisa kalena iska jiibso xaq siintii wa ka waxaa isaguna xadiidkan sii caddaynaya riwaayada kale salmaan ee uu yidhi uu ka wariyey inuu nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam fa acti kulla dii xaqin xaqahu hadda labuunbaa la tilmaamee dee xuquuqda lagugu leeya waa fara badan tahay markaa fa acti waxaad siisaa kulli dii xaqin xaq mid u saaxiiba dhammaantii xaqahu xaqiisa sii markaa cid walba waxay kugu mutaysatay xaq kuugu lahayd sii weeyaan hada alxadiid waxaa laga qaadanaya alictidaal waaliqtisaadu fi aaca in aacadiiyo cibaadada la dhexdhexaysto oo aan lagana gaabin laguna talax tegin waayo ruuxu cibaadada uu samaynayo wuxuu ku sugnaan karoo hadhow aan ku cuslaan karin waa inay noqoto haddaad maanta culays isa saarto berri markaad gabowdo ama cudur kugu dhacana aad wixii yacni samayn kari weydo dee naftaada adaa dhibay diintuna waa fududahe adigu inaad isku cuslayso ma aha nebiguna sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi axabul acmaali ila allahi adwamuha wa in qalla camal rabbi wuxuu ugu jeceliyey ka la joogtay haba yaraadee marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku wixii uu qaadi karee dhexdhexaada cibaadaadka inuu ka sameeyo yacni wixii uu ku sugnaan karo ee aanu ka zuulay laakiin wixii hadhow ku cuslaan kara markuu cudur ku dhaco ama gabow soo gaadho dee marka horeba iyuu isku dhibin wuxuu joogtayn karo ha sameeyo midda kale waxaa laga qaadanayaa dee wa khayru lhadyi hadyu muxamed sala allahu caleyhi wasalam dariiqo iyo waddo la maro ta nebi maxamed maraa ugu habboon oo in cid walba la xaq siiyo qofku inuu dhinacuun ka raraado oo dhinacuun uu dhammaystiro dhinac kalena uu ka dhaqaaqo dee hadyigii nebiga ma aha hadiga nebigu waa sidaa isku dhammayska tiran ee isku dheeliga tiran ee isku miisaaman xaqa ilaahayna ilaali xaqa aadamahana ilaali xaqa naftaadana ilaali midna ha dayicin fa acti kula dii xaqin xaqahu can jaabir ibni cabdilaahi waxaa laga wariyey qaala inuu yihi kaana waxau ahaa rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam yucallimunaa midna bara alistikhaalata khayr dalabka in sida khayr kale la dalbo oo la doono siintu waa siinu dalabe fil umuuri arrimaha kullihaa dhammaanteed yacni arrimahoo dhan in laga khayr dalbo oo sida khayr kale alle la weydiisto ayaa nebiguna beri jiray kamaa yucallimunaa siduu noo bara asuurata suuradda oo min alqur'aani qur-aanka ka mid ah yaquulu xaaluu nebigu leeyahay ama yaquulu markaa waxa uu odhan jira rasuulku idaa hama marka uu ku hamiye axaduku midkiin bilamri arrinka arrinka midkiin marka uu doonee uu damco ee uu niyeysto intaanu samayn falyarka ha tukada ragcatayni laba ragcadood waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli qayb salaaddii ka mida la cabiray oo rukuuca waxaana loo jeedaa dhammaanteed markaa falyarka ha tukada ragcatayni laba ragcadoodoo min hayri ilfariidati faral aan ahayn tuma lyaqul dabeed ha yidhaahdo allaahumma allahyow ducadana ku ducayso allaahumma allahyow innii anigu astakhiiruka waan kaa khayr dalbayaa oo bicilmika cilmigaaga ayaan sida khayr kale kugu weydiisanayaa wa astaqdiruka waan kaa karsiin dalbayaa biqudratika awooddaada ayaan kaaga dalbanayaa inaad ikarsiiso sida khayrka leh oo aad i awoodsiiso oo talabul yacni iqdaari cala alcamal arrinkaa inaan awoodo khayrkiisa ayaan kaa dalbanayaa inaad i awoodsiisood i karsiiso weeye wa astaqdiruka waan kaa karsiin dalbayaa ama kaa awoodsiin yacni waan ku awood weydiisanayaa inaad i awoodsiisood i karsiiso biqudratika awooddaada ayaanan kugu weydiisanayaa inaad i karsiiso sida khayrkaa inaan sameeyo waasaluka waxaanan ku weydiisanayaa min fadlika deeqdaada deeqdaadii alcadiimi ee weynayd fa inaka maxaa ila adigoo allah yow taqdiru waad awoodaa wax walba walaa aqdiru anigu waxba ma awoodo wa taclamu waad ogtahay allah yow sida khayr kale walaa aclamu aniguse ma ogi wa anta adigoo allah yow callaamu lquyuubi waxyaabaha maqan kow ogaalka badan baa tahay allaahuma allahyow in kunta haddii aad ahaatay taclamu mid og anna haadaa inkani alamra ee arrinka ihi khayrun ii khayr badan yahay lii aniga fii diinii diintayda iyo wa macaashii noloshayda adduunyo iyo wa caaqibati amrii arrinkayga cidhib dembeedkiisa dambe oo aakhiradayda dambe ah haddaad og tahay inuu khayr ii leeyahay aw qaale ama wuxuu yidhi waa shakun min araawi waxaanay tilmaamaysaa cala taxari fi naqli siday ugu dadaali jireen saxaabadu ereyga nebiga inay soo raraan waxba iyagoon ka goynin waxna aan ku darin marka labadan uu kala garan waayey raawigu waa shakun min araawi baa la yidhaahya aw qaale ama nebigu wuxuu yidhi caajili amrii yacni arrinkayga kiisa degdega ah wa aajilihi iyo kiisa dambe yacni hadduu arrinkani ii khayr leeyahay caajili amrii arrinkayga kiisa degdega ah oo yacni diintayda iyo noloshayda adduunyo oo caajilka waxaa soo gelaya fii diinii wa macaashi diin iyo dunyaba marka arrinkaygan kiisa degdega ah diin iyo dunyaba hadduu ii khayr leeyahay iyo wa aajilihi kiisa dambe oo aakhira ah allow taa haddaad arrinkan ku og tahay khayriyada faqdirhu ii qadar lii aniga oo wayasirhu ii fududee lii aniga uma baarik lii dabeed ii barakee lii aniga fiihi arrinkaas wain kunta haddaad ahaatay allah yow taclamu mid og anna haadaa inkani alamra ee arrinkii sharun uu ii shar leeya lii aniga fii diinii diintayda iyo wa macaashii noloshayda adduunyo iyo wa caaqibati amrii arrinkayga cidhib dembeedkiisa dambe waa aakhire eh aw qaale ama wuxuu yidhi waa shakun min araawi eh ama waxa uu yidhi fii caajili amrii haddaad ku og tahay arrinkayga kiisa degdega ah inuu ii khayr badan yahay diin iyo dunyaba iyo wa aajilih inuu ii shar badan yahay baan ujeedaa cafwan khayriyadu tii hore ay tani waa sharriyadii aw qaala amase wuxuu yidhi waa shakun min araawiye fii caajili amri arrinkayga kiisan degdega ah inuu ii shar badan yahay haddaad ku og tahay iyo wa aajilihi kiisa dambaba fasrifuu arrinkan iga leexi cannii aniga wasrifnii anigana iga leexi canhu amarka na kala jeedi allahyow aniga iyo arrinkaas oo waqdiru ii qadar lii aniga alkhayra khayrka ii qadar xaysu kaana meel alle meeshuu yahay aduu khayrka ila doono rabbow adaa og oo anigu ma ogi uma ardinii dabeed igu raaligeli bihi khayrkaasoo naftayda mid ku qanacda allahyow ka yeel oo qanaaco ku qabta qaala waxau ihi wayusamii wuxuu magacaabayaa ruuxa istikhaareysanayaa xaajatahu baahidiisa goorma halka markuu marayo anna haada alamra ilan waa mujmal marka adigu arrinka mucayankaee caynigae aad doonasaad halkaa gelinaysaa oo allaahuma in kunta taclamu anna haada alamra tusaalahaan socoto hadday tahay de anna haada safara ilaa kada halkaa inaan u kaco hadduu khayr ii yahay marka haadal amrada ayaa dantaada aad gelinaysaa adoo carabaabayo o magac dhabaya wa yusami xaajatahu xadiidkan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay oo jaabir uu ka warinayaa waxa weeyaan sunnada la yidhaha sunnat listikaara khayr dalabka arrintaa istikaaraduna maanta waa yar tahay qof ilaahay waafajiyo mooyaane waxaa laga yaabaa qofku hadduu ugu bato inuu dadka la tashado laakiin alla inuu la tashadou khayrka weydiisto way yar tahay intii alla waafajiyo mooyaane ruuxu waa ku dhaqaaqaya laakiin istikaaradu waa camal muhiim ah muhimadda ay leedahay sunnadaasi waxa kuugu daliila kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yucallimuna alistikhaaraa fi lumuuri kulliha kamaa yucallimuna suurata min alqur'aani ahmiyadda ay leedahay halkaasaad ka fahmaysa yacni siduu suuradda qur'aanka noo baroo kale ayuu istikaarada noo bari jiray muhimadda qur-aanu leeyahayna waad garanaysaa waxaa loogu shabahay muhimadday istikaaradu leedahayna wax fudud inaanay ahayn marka istikaarana dee waa alabulkhayr sida khayr kale inaad ilaahay ka dalbatood weydiisato haddaba istikaaradu fil umuuri kulliha waxaa la yidhi waa cumuumun makhsuus ama caamun uriida bihi lkhusuus yani waa caamun uriida bihi lkhusuusu waa caam la khaas yeelay waayo arin walba lagama khayr yani khayr dalabkiisa ama khayr weydiisadkiisu arrin walba lagama istikhaarayso sababtu waxay tahay dee arrimaha aad og tahayba inay khayr leeyihiin ma istikaaray u baahanta marka laa tadkhulu listikhaaratu fi lwaajibaati walmanduubaati fi lwaajibaati walmuxaramaati cafwan fi lwaajibaati walmuxaramaat wa qaala bacdu ahli lcilmi walmakruuhaat waajibaadka istikaaradii ma gasho oo dee waxaad og tahay waajibka inaad samaysaa khayr kuugu jira ilaa haddaad ka tagta waaba lagugu cadaabiye marka istikaaro uma baahnay dee samee xaaraanta yani istikaaro uma baahno haddaad samayso waaba lagugu ciqaabi marka khayrku wuxuu ku jiraa inaad ka tagto oo aanad samayn dee istikaaro uma baahna culimada qaarkood makruuhaadkiina way soo geliyeen waxay yidhaahdeen makruuhaadkana in laga istikaaraystaa iyaduna waa makruuh oo waa laga fiican yahay maxay haddaba istikaaradii gelaysaa fi lmanduubaati walmubaaxaat waxyaabihii mubaaxaadka umuurta jaa'iska iska bannaan dee inaad socotayso inaanad socotayn inaad waxa weeyaan meelaad muraad ulahay tagto inaad ka baaqato waxyaabaha iska mubaaxa ah iyo waxyaabaha manduubaadka ah ee la sunneeyey inaad samayso markaad kala garan weydo khayriyadooda si aad u kala rajaxdo ayaa sida khayr kale rabbi la weydiistaa waayo wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaah baa oge idinkuma ogidin marka waxyaabaha iska mubaaxaadka iyo manduubaadka iyo sunanta ayaa wixii markaad kala garan weydo shaygii aad weydiisanaysaa ilaahay sida kuu khayrka badan inuu ku waafajiyo waayo isagaa og adigu haddaanad ogeyn faidaa hama idaa hama axadukum waa bimacnaa nawaa waqasad maaha hamigii mutaradidkaa qofku waxuu ku hamiyuu dee ku noqnoqonayo aanu dhinacna u dhacayn laakiin waa markuu niyooduu qasto inuu wax sameeyo ee uu go'aansado intaanu samayn ka hor ha sunnahana sameeyo falyarkac ragcatayni labadan ragcadood ha tukado oo aan fara lahayn marka culimada qaar waxay yidhaahdeen yani waxba sunno gaaraba isagoon ula niyoon salaad kaluu tukaday dabadeed waa ducaysan karaa xadiidka laakiin waxaa ka muuqata dee si gaara inuu ugu qasto markuu muraad yeesho falyarkac ragcatayni laba ragcadoodoo dee sunnatul istikhaara ahoo inuu ilaahay khayr weydiisto arrinkaas sida khayr kale inuu waafajiyo oo uu ku hagaajiyo dabadeed ducadanuu ku ducaysanayaa ducadani ma bacda tasliim ba mise waa qabla tasliim marka waa bacda tasliim jumhuurta saasay qabaan sheekhulislaam oo kale wuxuu yidhi isagu maya salaada aakhirkeeda ayay ku ducaysanayaa de waata tarkiibkuna ku soo arooray qofku tashahudka u dambeeya markuu dhammeeyo inuu ku dadaalo ducada oo waa bacda tashahud alakhiir intaanu salaamo naqsan buu ducaysanayaa laakiin dee xadiidka waxaa ka muuqata in sida raajixuu yahay sidaa jumhuurta waayo nebigu wuxuu yidhi falyarkac ragcatayni labadii ragcadood ha tukado kadib ha ducayso dee atixiyaadka intuu ku jiro miyuu tukaday labadii ragcadood ma tukan weli wuu ku dhex jiraa marka kol haddii falyarkac ragcatayni bacda tasliimi ayaa dee macnahaasi ku muuqanaya ducadan waxaa ku jirta tawasulun biasmaai illaahi alxusnaa wa sifaatih ilaahay magacaantiisa iyo sifaatkiisa sare oo alla lagu baryo loogu tawasulayo oo dee waxa weeyaan ilaahayow adaa awood leh adaa ogaal leh wa anta callaamu alguyuub fa innaka taqdiru walaa aqdir wa taclamu walaa aclam marka dee waa in ilaahay lagu baryo magacaantiisa iyo tilmaamihiisa wanaagsan oo waxyaabaha ijaabada iyo aqbalka soo dhoweeya allahuma in kunta taclamu laysa shakan fii cilmi illaah ma aha in cilmigii alle laga shakisan yahay oo laleeyahay haddaad og tahay iyo haddii kale laakiin waa khayriyada arrinkan mucayanka ah kan haddaad khayr ku og tahay oo cilmigaagu ku tacalluqay kani inuu khayrkii yahay ila cilmiga alle shaygu wuxuu ugu tacalluqay ama khayr buu ku ogyahay ama shar buu ku ogyahay marka waa xagga khayriyada iyo sharriyada ee ogaalka alleh maaha in laga shakisan yahay oo mar walba ilaahay waa og yahay cilmigiisuna waa caam laakiin shaygan mucayankaa haddaad khayr ku ogtahay allaw iwaafaji wey haddaanad khayr ku ogeynna allow iga du fasrifuu canii wasrifnii canhuna waxaa laga qaadanayaa dee naftii hadday shaygii ku tagan tahay oo weli ay u hanqaltaagayso ay ku tacalluqsan tahay dee waa dhibaato laakiin allowna kala jeedi waa naftaydiina ha ka qanacdo shaygaana iga sarfi oo iga du waqdur liya alkhayra khayrka waxaa la qadaray konton kun oo sannadood ka hor intaan cir iyo dhultaanoo la abuurine ii qadar waa maxay wuxuu shanawaanigu hoosta ku odhanayaa bimacnaa adhir maqduuraka lii waa macnaha ii muuji oo itus waxaad horey iigu qadartay allahayow haddaa la qadarayaa maahay horaa loo jaangooyey laakiin waa ii muuji adhir maqduuraka lii amaba waxay noqonaysaa bimacna taysiir ii fudaydi wayasirhu liina cadfu tafsiirun bay markaa noqon oo macnaha waxay sii bayaaminaysaa un taysiirkaa hore uma ardinii bihi uma radinii bihina way soo aroortay allahayow igu raaligeli oo naftaydu ay noqotaa mid ku qanacsan marka radinii bihi ama ardinii bihi marka calaa kullin ducada qaaliga ah ee muhiimka ah ee nabowiga ah ee rasuulku sala allahu calayh wasalam inoo sunneeyey weligaa ogow ku dadaalo ha dayicin muraad markaad yeelato arrimaha mubaaxaadka iyo sunanta yacnii guur haddaad damacdo yacnii inaad tahay ilaahow gabadhaa gaarkaa inaan guursado hadduu khayr iigu jiro allahayow ii fudayd haddii kalena na kala jeediyo khayrku halku iigu jira ila doono marka waa tusaale uune wixii ama manduubaada ama mubaaxaada een waajibaad iyo muxaramaad toona ahayn ee khayrkiisuna kuu kala muuqan waayeed kala garan weydo ilaaha isagu og ee awooda weydii inuu ku waafajiyo oo xagga khayrka kuu duwo marka culimmadu waxay idhahdeen qofku marka uu ducaysanayana arintii uu sheegayay laabtiisa uu ka saaraya ilan haddii talaba meel uga go-an tahay oo haddana yidha ilahay baan la tashanay un istikhaaraysanaya dee istikhaaro maaha waabay kuu go-an tahaye marka arrinkii ha goosana niyadaada laabtaadaba ka saar adigoo markaa ilaahay weydiisanaya bal sida khayr kale inuu kugu soo rido marka aad laabtaada ka saarto ee aad ducaysato dabadeed wixii allow laabtaada ku soo rido huwa alkhayr laakiin adoo marka horeba sii haysta istikhaaraddee taa lama idhaa can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi maa bayna beytii gurigayga iyo wa mimbarii mimbarkayga dhexdooda waxaa rawdatun beer oo min riyaadiiljannati jannada beeraheeda ka mid ah wa mimbarii mimbarkayguna calaa xawdii darkayga korkiisuu ahaaday xadiidka nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tilmaamay in gurigiisa oo masaajidka nebiga masaajidkiisaba ku dheganaa gurigiisa iyo mimbarka uu nebigu dee ka khudbadayn jira khudbadda uu fuuli jiray mimbarka iyo guriga inta u dhaxaysa inay tahay beer ka mida beeraha jannada marka mimbarku ma mimbarkan uu adduunyada ka khudbadayn jiray laftiisa mise waa mimbar kaloo aakhiro loo soo dhigi doono waxa weeyaan sida waadixa ah almuraadu mimbaruhu bicaynihi aladii kaana fi dunya fayucaadu fi alaakhira wa yuudacu cala alxawd waxay culimmadu yidhaahdeen mimbarkan uu leeyahay mimbarkayga iyo gurigayga waxa u dhaxaysa beer beeraha jannada ka mid ah horta waa mimbarkiisa adduunyada laftiisii weeyaanoo ku kala ma ahe kiisii adduunyada uu ka khudbadayn jiray baa loo jeedaa loo jeedaa haddaba mimbarkaas iyo inta u dhaxaysa waxa weeyaan gurigiisa beer beeraha jannada ka mid a lagu tilmaamay beertaas maxaa looga jeedaa ma mandiqada intaa dhulka laftiisu waa dhul janno ka mida sida loo yidhi xajarul aswad kuba jannadu ka mid a laga soo qaaday ma dhulkan cayntiisaa jannada ka mid a mise dhulkanaa loo naqlin doonaa oo jannada lagu dari doonaa mise camalka halkan lagu sameeya ayaa jannada ku gelin kara intaba culimmadu waa yidhaahdeen oo dhulkan laftiisaa ka mida min riyaadi iljanna waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi maya eh dhulkanaa la naqlin doonaa oo aakhiro dhulka jannada lagu dari doonaa waxaa kaloo culimmada qaarkood yidhaahdeen waxaa looga jeedaa rawdatu min riyaadiiljannati waa sababun min asbaabi dukhuuli iljanna oo goobtaa fadliga badan camalka lagu sameeyo ayaa janno kuu sababayo lagu gelaya wa mimbarii calaa xawdiina mimbarkaygu darkaygu dul saaran yihi darka nebi maxamed sal alla alay wasalam yacnii waxaa axaadiisu ay sugtay inuu dee dar uu u sugan yahay darkaasoo loo soo aroori doono aakhiro oo laga cabbi doono oo kuwii sunnadiisa ku sugnaa ee aan ka zuulin ay ka cabbi doonaan kuwii sunnada bedelay ee dariiqiisa dib uga noqdayna laga caydhin doono oo aanay ka cabbi doonin qofka marka cabbaano weligii aan u haraadi doonin marka wa mimbarii calaa xawdi ma mimbarkiisan laftiisaa la leeyahay waxa uu dul saaran yahay darkii nebiga sala allahu caleyh wasalam oo tii horeynu tilmaamayna cafwan almuraadu mimbaruhu bicaynihi aladii kaana fi dunya waa kan wa mimbari calaa xawdi yacnii darka waxaan dul saarani ma mimbarkan adduunyada laftiisa wa mimbari calaa xawdi mise aakhire ayaa loo soo dhigi doonaa mimbar cusub oo darkiisa dushiisa la dul dhigi doonaayo halkaasuu dadka uga baaqi doonaa inay darka ka cabbaan dee mu'miniintii iyo kuwii sunnadiisa ku sugnaa labada qowlba waa la yidhi kan laftiisaa darkiisa ku beegan oo dul saaran xawdkiisa jannada mimbarkiisan adduunyada iyo maaha kane mimbar kalaa aakhire loo soo dhigi doonaa cala alxawd oo halkaasuu dadka uga baaqi doonaa labada qolba culimadu waa tilmaameen marka calaa kullin waxa uu xadiidku tilmaamayaa uun fadliga ay leedahay intaa u dhaxaysa guriga nebiga iyo mimbarka rasuulka inta u dhaxaysa qofka dee masaajidka nebiga tagayna wuu arkayo waa meesha aadka laysugu cidhiidhiyo ee dadka kolba qeyb loo sii daayo siday dadku ugu dadaalayaan dee halkaa inay ku sunnaystaan ama ku ducaystaan ama ku wardiyaan ama ay fadhiistaan waa meel yaroo kooban oo dee mimbarka halka uu yaallo iyo waxa weeyaan guriga nebigu dee waa meel waa mandiqo yaroo kooban inta udhexaysa marka intaasaa calaamadiyo sijaayado gaaraa yaallo oo dadku aaday isugu cidhiidhiyaan laakiin mimbarka wixii xaggaa ka xiga ama ka dambeeya dee dadku halkaa lafteeda way isku cidhiidhiyaan laakiin fadiiladu intay u soo aroortay waa intaa maa bayna almimbari waalbeyt wixii xaggaa ka xiga dee ma aha can cuqbat bn axaaris waxaa laga wariyey qaala inuu yihi sallaytu waxaan ku tukaday maca nabiyi nabiga ayaan la tukaday sala allahu calayhi wasalam alcasra salaaddii casr baan rasuulka la tukaday falamaa sallama markuu nebigu salaamo naqsaday qaama waa istaagay sariican xaal uu yahay mid degdegaya wa dakhala waxaanuu u galay calaa bacdi nisaa'i haweenkiisii barhkood buu u galay uma kharaja dabeed waa soo baxay wa ra'aa wuxuu arkay rasuulku maa fii wujuuhi alqowmi qoomka ama raggii wejiyadooda waxa ku sugan oo min tacajubihim la yaabidooday la yaabeena lisurcatihi degdegiisii nebigu uu baxay faqaala dabeed nebigu wuxuu yidhi dakartu waxaan xasuustay walxaalan anigu fi salaati salaadda dhexdeeda aan ku jiro tibran dahab tibriga waxaa la yidhaahdaa addahab hayru lmadruub markaan la farsamayn een la dhalaalin een dahab ahaan la xidho loo sancayn baa la yidhaha tibri marka sidiisa uu u malaasan yahe uu googo-an yahay in weli la sancayn baa tibri la yidhaha marka waa dahab aan weli la farsamayn ama aan la dhalaalin oon sidii loo xidhanayay loo farsamayni sidii sida isugu yaallo isugu malaasan oo sidii loo soo saaray marka wuxuu yihi dakartu waxaan xasuustay wa ana fi salaati anoo salaada dhexdeeda ku sugan tibra dahab cindanaa agteeda ku sugnaa fakarihtu dabeed waxaan nacay an yumsiya inuu ku galabaysto aw yabiita ama uu ku baryo caawo cindanaa agtayada in ama gabalku ugu dhaco ama caawaba guriga u yaalla ayaan nacay fa amartu dabeed waxaan amray biqasmihi qaybintiisa ama biqismatihi qaybintiisa labadaba waa loo dabdiyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa dee surcatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa tanfiidi ataacaat waalkhayraat siduu rasuulku ugu degdegi jiray fulinta khayraadka iyo taacaadka kala duwan marka tanna waa sadaqo oo yacnii shay uu sadaqo u bixin lahaa buu guriga ku soo ilaabay markaa nebigu wuxuu dhibsaday in galabtaba uu ku gaadhuu galabaysta ama waaguba ugu baryo ama caawaba uu ku baryo gurigiisa ayuu karaayeystay waa degdeg uu degdegayo infaaq iyo waxbixinta waayo nafta lamaad ballaminoo waa u dhacday waxba laga yaabaa inay kaa dhacdo adoo waxaad doonaysa inaad samayso aan samayn marka khayrulbiri caajiluhu wanaag waxaa ugu khayr badan ka loo degdegeen dib loo dhigin dee nusuustana inta ay musaaracad iyo saabiquuda ay ku soo aroortay qur-aanka wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum saabiquu intaas ay ku soo aroortay baadiruu bilacmaal waa idinka arkay marka waa uun mubaadaro iyo khayrka oo loo degdegayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya nebiga sala allahu calayhi wasalam caadadiisa kamay mid ahayn marka uu salaada ka baxo degdeg inuu kaco u baxo bal caadadiisu inuu halkaa ku nagaado oo ku wardiyo ayay ahayd waxaa halka laga fahmayaana waxa weeye min tacajubihim lisurcatihi hadday caado hore u ahayd inuu degdeg u baxo lama yaabeen laakiin waxay ula yaabeen waxaan caado u ahayn oo degdeg inuu baxaa marka waxaa laga qaadanayaa dee hadiga nebigu deganaansho iyo inuu fadhiga ku xasilo ayay ahayd qofkuna salaada markuu ka baxo inuu iska wardiyo fadhiga kusii sugnaado ayaa u khayr badan dee waa inakii soo maray xadiidkii tilmaamayey yacni ina almalaaikata malaaigtu tusalli calaa axadikum maadaama fii musallaah yacni midkiin malaa'igtu waa u ducaynaysaa inta uu halkii uu ku tukaday ku negi yahay iyadoo le allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu marka waa fadli dheeraada oo qofka meeshiisii ku nagaada uu helaayo can kuraybin kurayb waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi sa'altu umma salamata ummu salamaan weydiiyey can iragcatayni labadii ragcadood ee bacda alcasri salaada casar ka dambeysay markaa saxaabada qaarkood ba kurayb waxay u direenoo mawla bni cabaas caaisha inuu su-aashan soo weydiiyo caaishana waxay u xawishay u wareejisay xagga ummu salama dee qofka caalimkiina cidda masalada uga habboon inuu u wareejiyaa waa shay dawa oo muhiim ah oo fiican markaa can kuraybin waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kurayb sa'altu waxaan weydiiyey umma salamata ummu salame waxaan weydiiyey can iragcatayni labadii ragcadood ee bacdaalcasri salaada dabadeed ku sugnaa ama bacdaalcasri xaale ahaydeen ragcateynkaasi faqaalad waxay tidhi ummu salamata ummu salama waxay tidhi samictu waxaan maqlay annabiya nebigoo sala allahu calayhi wasalam yanhaa diidaya canhumaa labadaa ragcadood in laba ragcadood salaada casar dabadeed la tukado oo sunno laga dambaysiiyo nebigoo diidaya ayaan maqlay uma ra'aytuhu uma ra'aytuhu dabeed waxaan arkay nebiga oo yusalliihimaa tukanaya labadaa ragcadood xiina sallaa markii uu tukaday alcasra casarka haddana waxaan arkay nebigii markii hore diidayoo haddana ficil ahaan u samaynaya salaad casar dabadeed inuu laba ragcadood tukado uma dakhala dabeed waxaa soo galay walxaal cindii agtayda ay yihiin niswatun haween oo min bani xaraamin uma dakhala dabeed wuu soo galay dheh uma dakhala dabeed waa soo galay nebigu sala allahu calayhi wasalam walxaal cindii agtayda ay yihiin niswatun haween oo min bani xaraamin reer bani xaraam ah oo min al ansaari ansaar ka sii ah waa jilib ansaareed bani xaraam fa arsaltu dabeed waan u diray ilayhi nebiga aljaariyata ina tiirayd baan u diray oo faqultu waxaan ku idhi quumii istaag bijanbihi dhinaciisa istaag oo faquulii waxaad ku tidhaha lahu nebiga taquulu waxay ku leedahay laka adiga ummu salamata ummu salama waxay ku leedahay waa ooridii nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam yaa rasuulallaahi waxay ummu salama ku leedahay ku dheh rasuulkii allow samictuka waxaan ku maqlay adiga oo tanhaa diidaya can haatayni ragcatayni labadaa ragcadood ee casar dabadii adoo diidayaan ku maqlay wa araaka waxaanan ku arkaa tusalliihimaa adoo labadii tukanaya fa in ashaara haddaba hadduu nebigu kuugu tilmaamo biyadii gacantiisa sidaa macnaha waa dib u joogso fain ashaara hadduu nebigu kuugu tilmaamo biyadii gacantiisa macnaha dib u joogso hadduu kuugu ishaaro fastaakhirii dib uga joogso canhu nebiga fafacalad way samaysay aljaariyatu ina tiirayd sidii bay samaysay oo fa ashaara biyadii nebigu gacantiisiibuu saa ugu ishaaray inay dib uga joogsato fastaakharad dib bay uga joogsatay canhu nebiga falama insarafa markuu nebigu ka baxay salaadii qaala wuxuu yidhi yabnata abii umaya ina abii umayaay waa umu salame eh kunyadeedii waa kunyadii aabbaheed ayuu ugu dhawaaqay yabnata abii umaya ina abii umayaay waa umu salame eh sa'alti waxaad ii weydiisay can iragcatayni labadii ragcadood allatayni labadaasoo bacda alcasri salaada casar dabadeed ahayd wa inahu wa ina alamra washa'na xaalkii arrinkuna wuxuu yahay ataanii waxa ii yimid naasun dadoo min cabdilqaysi reer cabdulqaysa dad jilibkaa reer cabdulqays laydhaha ka mid a ayaa ii yimid fashaqaluunii dabeed waxay iga mashquuliyeen can iragcatayni labadii ragcadood allatayni labadaasoo bacda duhri salaada duhur dabadood ahaa fahumaa labadani haataani waa labadaa labadanaad i weydiinaysaa waa labadaa marka macnuhu muxuu noqonayaa dee wuxuu qallaynayaa labadii ragcadood ee raatibada duhurkee bacdiyada ahayd ee ay ka mashquuliyeen nimankaa reer cabdulqays ayuu qallaynayaa bacda alcasarkii halkan waxaa laga qaadanayaa sida madhabka imaamu shaaficiba uu yahay jawaasu qadaa'i nafli sunnaha hadduu ku seego ama ku dhaafo in la qallayn karo kaasa halkan laga qaadanaya oo xataa witridii habeenkii ku dhaaftaad maalintii tukan kartaa laakiin iyadoo shafci ah oo dee laa witra fi nahaar iyadoo lamaanoo tira isku buuxda ayaa salaatuleylka hadduu ku dhaafo maalintii aad ka tukanaysaayoo koob iyo toban haddaad tukan jirtay labaiyo toban umaad ka dhigi marka habeen iyo maalintay doonta ha noqotee sunno ku seegta in la qallayn karo ayaa xadiidkan laga qaadanayaa waayo nebigu raatibadii duhurka ka dambeysay labadii ragcadood ee dhaafay dee wakaa casar dabadii qalleeyey nebigana caadadiisa waxaa ka mid ahayd idaa sallaa shay-an lam yaqtachu abada shay mar hadduu sameeyo ma jari jirinoo ma goyn jirin marka nebigu maalintaa waa qalleeyey dabeed waa joogteeyoo kama tegin marka culimmadu waxay yidhaahdeen mid waa lagaga dayanayaa oo sunno hadday ku dhaafto in la qallayn karo laakiin bacdalcasarka maadaama in la sunnaysto nahyi ku soo arooray in la joogteeye lagaga dayan maayo taasi waa khusuusiyadiisa oo waa khusuusiyaad dee waxyaabo badan buu nebigu inagala gaar ahaa marka salaada casar dabadeed sunno in la joogteeyo lagaga dayan maayo oo taasi waa khusuusiyadiisa u gaarka ahe laakiin ta lagaga dayanayaa waa haddii sunna ku dhaafo inaad qallayn karto goortay noqotaba habeen iyo maalinba waxaa kaloo laga qaadanayaa marka la diidayo sunnaha awqaada nahyiga waxaa la yidhaha waa sunnayaasha mudlaqa ah laakiin sunanta dawaatul asbaab la yidhaahdo wixii sabab leh xataa wakhtiga nahyiga waa la tukan karaa dee dawaatul asbaabka waxaa ka mid a sunnadan ku dhaaftay ilan wax caado kuu soo ahayd oo weligaa aad tukan jirtay mar hadday ku dhaaftay wakhti nahyiba ha noqdee waad qallayn kartaa waxaa kaloo ka mid a taxiyatulmasjid taxiyada masjidku waa min dawaati alasbaab sababunbay ku xidhan tahay oo dee mar alla markaa aad masaajidka soo gasho waxa weeyaan ayay ku xidhan tahay inaad sunnaysato wakhti nahyiba ha noqotee waad iska tukanaysaa waayo waa min dawaati alasbaab marka culimada yani waxa weeyaan waxay ka soo reebayaan nahyiga dawaatul asbaabki marka cadeedii oo madoobaata dayixii oo madoobaada waa dawaatul asbaab marka wixii sabab leh waa laga soo reebay marka calaa kullin waxaa laga qaadanaya xadiidkan marka lasoo koobo in sunnihii la qallayn karo nahyigana laga soo reebayo wixii sabab leh ee dawaatul asbaaba oo wixii sabab leh kusoo beegmo wakhti nahyi la tukan karo walow awqaaddii manhiga ahaa haba noqda eh joogtayntan bacdalcasarkana in waxa weeyaan dee qallaynta mooye laakiin taa joogtaynta inay isaga khusuuskiisa iyo gaarkiisuun ahayd oo aan lagaga dayanayn oon la joogtaynayn maadaama nahyi ku soo arooray والله سبحانه وتعالى أعلم